bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkadahor wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya ee wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada beledweyne wafdi uu hogaaminayo imaamka beesha mudlood oo ku wajahan magaalada beledweyne wasiirka amniga oo kulan gaar ah la qaatay dhallinyarada magaalada garbaharey mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo ka tacsiiyey geeradii ku timid marxuum luljan cali warka dibaddana waxaad ku dhegays doontaan w h o oo sheegtay in isbitaallada khaza ay noqdeen goobo dagaalla qodobada si iyo wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhagaysan doontaan hadduu ebe noo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka duhur kuwada ugu doorka horan markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya daahir shire maxamed ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif kusoo dhoweeyey wafdiga wasiirka kuwaas oo soo dhoweyn kadib loo gelabiyo xarunta madaxtooyada gobolka wafdigan ayaa beledweyne u tagay xalinta askartii lagu dilay celbaraf ee shabeellaha dhexe soo dhoweyn kadib waxa ay warbaahintu la hadlay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye
raxmatullahi wabarakaatu bacdasalaan waan wada salaama tacsiim mudatana inoo taalo dadkaas dhintana allah u naxariisto midda labaad waa wada tashanaynaa xawaallo waa iskugu imaaday dadka martida oo naga koraysanaa aan wada doonno aan soo galbinna aan wada keenno dadkii dowladda noo matanayna waa kuwan ayagana talaa laga raba inay talo midan ayagaa dowladda qaabka loo soo horseyna dadka loo qancinayo mas-uuliyaddaasna ayagaan ka rabnaa hadduu ilaa yira talo midaysan oo tawfiiq leh aan meesha ku wajigi doona hadduu ilaa yira asalaamu calaykum wafdi ballaaran oo isugu jiro golo wasiiro iyo xildhibaano iyo dhaqan nagu soo foolle daqiiqada kadib haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa inay nabad ku yimaadeen waxaan rajaynaynaa inay nabad howlahooda ku qabsan doonaan kusoo dhowaada magaalada beledweyne kusoo dhowaada gobolka hiiraan runtii gobolka hiiraan oo aad maanta timaadeen waxaa taallo tacsi waxaa taallo arrin dhiilla leh waxaa faranjeer ku jiro tiro yacnii dad walaal ah oo ku geeriyooday dil foolxun loogu geystay degmada ceelbaraf runtii arrintaasi waxay u baahan tahay in yani loo kuurgalo arrintaas waxay u baahan tahay in laga dhigdhiyo arrintaas waxay u baahan tahay in dhinaca boositiifka laga istaago waxaan rabnaa inaad yani dhanka aad ku darsan doontaan wanaagga waxaan rajaynaynaa yani fitnadu way hurdaa waxa carada ilaahay ku dhacdaa cidda ka kiciso runtii waxaan rabnaa dembigii iyo eeddii iyo waxyaabihii xumaayoo dhan waxaa qaatay ciddii falkaas geysatay waxaan rabnaa annagu inaan ku darsanno dhanka yacni sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen dadkii geeriyooday loona heli lahaay sharcigana loo waafaji lahay cid kasta oo ka dambaysa arrimahaas runtii ciidamada qalabka sido iyo yacni hay-adaha nabadgelyadduna waa ku howlan waxaan rabnaa wax kasta oo jiro inaan dhanka bositiifka aan ka fiirino kuna cabirno oo aan ku dabaqno si nabadgelyo ah oo aan cid xaqeeda lagu waay karaa aysan jirin aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhowaada mar kale iyo mar kale salaamulah
dhanka kale mas-uuliyiinta waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda batroolka iyo qaar ka mid a xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta waxayna ka tacsiiyeen geerida askartii lagu dilay celbaraf
waxaan u imaannay arrinkii dhacay wiilashiina naga dilay allah u naxariistee barakaatu dhammaan martida halkaan isugu timid dadkiina soo dhoweeyey dadkeenna ugu wenya ugaas yuusuf ugaas xasan waxaan imaannay beledweyne wasiirkii iyo xildhibaanadii federaalkoodii matalayay dad kaloo marti ahoo oo dhaqan ahoo noo imaanayn ayagana maanta way imaan doonaan waxaan u imaannay arrinkii dhacay wiilashiina naga dilay allah u naxariistee annaga naga dhashay oo sida arxandarrada ah oo foosha xun aan weligeed ka dhicin loo dilay aan rabnaa in aan arrinkeedii aan imaanayna xal laga gaari laha hadduu yidhaahdo arinkaas sida ugu quruxda badan oo lagu dhammayn karo wuxuu ahay dil foolxun oo cid kasta oo xawaadle ee meel kasta ee adduunka ka joogtana ay ka qaylisay soomaalidii kalena maaragtay way way nala xumaatay oo meel kasta u gaareen anugu maadaama wasiirkii ka matelayey beeshan kuna matelayey gobolkan dowladda federaalka ahayd ayaan ka socdaa wixii dhacayne yaa dhacay yaa riday yaa sameeyey ma la dhahayo weerar qabiil lagu qaado ma ahayn weerar qaranka lagu qaado ahaa nin wato calaamaddii qaranka wato qarankan u dagaalamayey difaacayey in haddii alla ku idmahayo la dilana waa wax shareecada islaam ka reeban daris wanaagana ka reeban wax qabiil loo nisbay karna ma lahan dabcan qofku qabiiluu galaa qabiil ayaan naha annaka ilaahayba wuu sheegay inaan qabiilku isku aqoonsana laakiin laysku dulminin qabiil ahaanna insha allahu tacaala dadkii dilay waa soo socdaan jidkay ku soo jiraan way nagu soo fool leeyihiin inay daawo gaarayna rabaan anigan maadaama aan dowladdii federaalka ayd aan ka socdo waxa aan u joogaa halkan in raggaa dhintay aysan ahayn sidii kuwii dhima jiray oo laba qabiil ay kala dili jirtay laba qabiil ka kala xaali jirtay xaalkeeda annagoo kaashanayn odayaasha dhaqanka ugeeska noogu horreeyo waxa aan u maamuusi doonnaa una wajihi doonnaa heer qarna u wajihi doonnaa anigoo ka socdo oo matelaya madaxweynihii ra-iisul wasaarihina waxaan idiin caddaynayaa wax walba inay ku dhimaan doonaan isjacayl iyo iswalaashi iyo iskuleebxaar ayay waxaan rabaa marka xawaadlow in aydan u saangadin dhibkii dhacay inaydan u saangadin dhibkii wiilashaa yarkaa gaaray qaranka uu gaaray waad arki kartaa culaysyada yimid meel walba wax ka yimid arki kartaan nin walba hayna kaalinta uu kuleey inuu ka qaato insha allahu tacaalaa muddada koobana aan meeshaan joognane waxaan rajaynayaa faraj inay furo oo arrintaa noqoto mid soo afjaranta oo mar dambe wax ka dhaca aysan noqonin
wafdi uu hogaaminayo imaamka beesha mudulood kaasi oo ku wajahan magaalada beledweyne abuukar danyax ayaa qodobkani inuu faahfaahinaya
garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ka baxaya wafdi uu hogaaminayo imaamka beesha mudulood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wafdiga imaamku uu horkacayo waxa ay ku wajahan yihiin magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaana halkaas ay u gaari doonaan sidii xal looga gaari lahaa shaqaaqadii ka dhacday degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo lagu dilay maalmo ka hor askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka soo jeeday gobolka hiiraan xubnahan waxa ay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana magaalada beledweyn dhinaca kale ka socota soo dhoweyn diiran oo loogu diyaar garoobayo imaatinka wafdiga uu horkacayo imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar
wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdullah sheekh ismaaciil fartaag oo ay weeliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada axmed maxamed cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan cismaan libaax wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo taxriinta sare xildhibaan cabdirashiid colow gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka xildhibaan nuur afey iyo xildhibaan baale ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay dhalinyarada magaalada garbaari ee gobolka gedo wasiirka amniga gudaha cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa dhalinyarada ku booriyey inay noqdaan hormuudka isbeddelka bulshada isagoo soo xusay muhiimadda ay dhalinyarada u leeyihiin mustaqbalka dalka sidoo kale wuxuu tilmaamay in doorashada qof iyo cod ay tahay fursad muhiim ah oo lagu xaqiijinayo cadaaladda iyo sinaanta siyaasadeed isagoo ku adkeeyey dhallinyarada inay wacyigelin u sameeyaan bulshada inteeda kale si loo gaaro ujeedooyinka la hiigsanayo dhinaca kale xubnaha wafdiga ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay iska kaashadaan sugidda nabadda taageerada dimuqraadiyadda horumarinta bulshadooda sidoo kalena ay dhallinyaradu yihiin xoogga ugu weyn ee lagu dhisi karo dowladnimo waarta iyo mustaqbal wanaagsan oo ay soomaaliya u tallaabsato wasiirka wasaaradda faafiinta dhaqanka talxiiska soomaaliya mudane daa'uud awas jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafiinta cabdiraxmaan yuusuf cumar al cadaala agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi xayr ducaali agaasimaha waaxyaha iyo halwalanada wasaaradda faafiinta dhaqanka talxiiska waxa ay tacsiyo tiiraanyo leh u dirayeen qoyskii iyo eeladii ay ka geeriyootay allaha u naxariistay marxuumad luulu jilan cali oo ka tirsanayd fanaaniinta hoblada qaranka ee waaberi allaha u naxariistay marxuumad luulu jilani oo ku geeriyootay dalka maraykanka waxa ay ka tiiraysan yihiin fanaaniinta masraxeetada banaadiriga iyadoo fanka soomaalida si aada ugu dhex muuqatay bersamaadka iyadoo ka tirsanayd hoblada qaranka ee waaberi waxay ilaah ugu barayeynaa in uu naxariistii janno ka waraabiyo jannatal fardoosana uu aqalkeeda ka yeelo qoyskii iyo eheladii ay ka geerootana uu samar iyo iimaan ka siiyo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio johor markana warka dibadda sida lagu soo waramayo madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqay in la joojiyo weerarada isbitaalada lagu hayo ee khaza master tetros andom ayaa sheegeen in isbitaalada khaza mar kale ay noqdeen meelo dagaal iyo nidaamka caafimaadka uu ku jiro khatar aada weyn aan sahlanayn ciidamaha andhooma ayaa yimid kadib markii ciidanka israa'iil ay weerareen oo ay soo guuriyeen isbitaalka kamaal catwaan jimcii hore kaas oo ah xarunta caafimaadka ugu weyn ee ka shaqaynaysa waqooyi khaza inkastoo ay weerar ku sameeyeen labada isbitaal oo ku yaala magaalada khaza maalinimadii axadda ciidanka israa'iil ayaa sheegay in labada goobood loo isticmaalo xamaas sidii xarumo amni loogu dhigo taasoo uu dhaqangeli ururka isagoo marar badan beeniyey arrintaasi ururada xuquuqla aadanaha ayaa sidoo kale cod dheer ku dalbaday in si deg deg ah loo sii daayo agaasima isbitaalka kamaal atwan doctor hosam abusafya oo ah ciidanka israa'iil kaas oo ay xireen ciidanka israa'iil intii u socday weerarkii lagu qaaday cisbitaalka akhyaartan dhegaysanaysa warkii doornimo maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana warka waxaa soo saaray cali maxamed cursame cali kabin calika farsamada hagarlaanida wuxuu ahaa al ustaad cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag annagoo isku duubanaa waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo salaamaad min kulli aafata